wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka buluuga ah ee jubbaland ayaa waxaa shan doonyood ku wareejisay hay'adda fao ka mid ah hay'adaha wada shaqaynta dhow ee kala dhexeyso wasaaradda taas oo ay ka faa'iideysan doonaan iskaashatada kalluumeysiga jubbaland munaasabadda doomaha lagu wareejinayay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland wasiirka wasaaradda kalluumeysiga jubbaland iyo xubno ka socday hay'adda fao ugu horeyn wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka buluuga ah ee jubbaland axmed xasan cumar ayaa ka warbixiyey baahiyaha loo qabay doomaha isagoo kalluumeysatada kula dardaarmay inay sidii loogu talagalay uga faa'iideystaan
munaasabadan waan isleeyahay waa munaasabad weyn waxaan filayaa in doomahan ay sida loogu talagalay uga faa'iideysan doonaan iskaashatada waxaan leeyahay marka iskaashatooyinka oo fariinta halkan aan maanta kula wadaagaya ah doomahan waxaa loogu talagalay inaad ku kalluumaysataan wax intaas ka baxsan oo loogu talagalay ma jiraan dowladduna insha allah way idinla xisaabtami doontaa mar walbana waxaa dabagal iyo waxaa jiri doona in lagu xisaabtamo waxa la idin dhiibay ammaanadaas inaad si hufan ugu shaqaysaan ugu shaqaysataan dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa uga mahad celiyey hay-adda faw taageeridda dhinacyada kala duwan ah ee ay siiso dowlad goboleedka jubbaland sida lii sheegay doomahan waxaa lagu soo sameeyey malindi tiim annaga ahoo la tababarayna waa ka soo qayb qaatay marka laba faa'iido weeye mar cilmigii baa nala soo baray marna qalabkii baa nala siiyey marka waxaan ku guulaysan doonaa inaan halkan ku samaysanno mar haddii cilmigii la soo helay iyo qaabka loo samayn lahaa hay-adda faw soomaaliya muddo dheer bay garab taagneyd qaybo badan bay naga kaalmaysaa kalluumaysiga beeraha xoolaha dhinacyo badan aynoo ugu mahad celinaynaa mar labaad waxaan leenahay faanal fare kama qodno dib u soo kabashadii soomaaliya fare kama qodno wakti baan usii baahanay in gacanna la sii siiyo maadaama xaggii amnigii aan annaga la daala dhacayna dowlad ahaan xaggii bulshadii iyo adeegii ayuu waxaan rabnaa hay-adaha caalamka inay naga kaalmeeyaan annaga waktigiyagoo dhan iyo khayraadka yarkoon helno waxaanu gelinnaa amnigaan gelinnaa marka wasiir adinkaa la rabaa inaad maaragtay u howlgashaan in adeega kale oo bulshada oo xagga kalluunka iyo kaydintiisii iyo suuq in loo helo iyo soo qabashadiisii iyo bedqabkiisii iyo in baddeennaba la ilaaliyo oo maaragtay ayna naga faa'iidaysanin dadka kale oo maraakiibta waaweyn wato oo maaragtay badaha xaalufiyo waxaasoo dhan adinku ay shaqadiinna tahay inaad maaragtay indho dhaadheer ku fiirisaan haddaad xogta heshaanna xoogga waa helaynaa marka haddaad xogta la helo xaaladda ay ku suganta badda xoogga wax looga soo saari lahaa walaalaha jooga saaxiib baa jooga caalami ah